go'aamadaas iyagaa waxaan u arkaa inay yihiin go'aamo aan sax ahayn aan loona marin dariiqii ku habboonaa inkastoo laga yaabo iyaga inay dhabka ahayd oo ay amnigooda ilaashigiisa ula jeedeen haddana waxaan leeyahay waxa ay yacni qaabka ay rabeen ay uga inay amnigooda ku ilaashadaan waa qaab khaldan oo shuruucda dalka u taalla iyo dastuurkeedaba ka hor imaanaya xadgudubna ku ah xuquuqda bani aadamka min waxaan u jeedaa xuquuqda bani aadamka xuquuqda mujtamaca soomaalida halkaa ku dhaqan ee reer koonfureedka ah waa garta sidee ayaa isleedahay way ku habboonaa laheyd in loo xaqiijiyo amniga deegaanadaas ayadoo dad lagu waxyeelin amaba qolo gooniya aan bartilmaameed laga dhigin mushkiladda jirtaahi waxay tahay oo culayska anigu aan ka hadlay ahiba in shuruuc gaar ah loo sameeyo dad soomaaliyeed waxaa lagu xallin karaa in shuruuc caam ah ee degmadoo dhan loo sameeyo oo reer koonfureedka iyo waqooyi midna iyadoon la kala magacaabin shuruucdaas guud ay yacni soomaalida ay u sinaato sida ay sharci ahaanba xaqa ugu leeyihiin
laakiin maamulkii halkaas ka jira haddii uu arko in dhibaatooyinka ay kaga yimaadaan gobolada koonfureed oo dadka deegaanadaas ka yimaada dhexdooda amni darre ay ka geystaan maxaa diidan inay iska xakameeyaan horta marka ugu horeysa go'aanadu waxyaabaha ay xambaarsan yihiin oo dhanka siyaasadda marka laga fiiriyo khaldan ayaa waxaa ka mid ah in tallaabooyinka qaabka ay u qaadeeni uu yahay shaabad ay ku shaabadanayaan reer koonfureedka inay qaswadayaal yihiin taa lafteeda ayaan sax ahayn waxaanu odhan karnaa qaswadayaasha waxaaba yacni hoggaan u ah inta badan dad ka soo jeeda gobollada puntland marka maadaama ay sidaas tahay yacni amnigooda waxaa la rabaa inay ku ilaashadaan shuruuc ay soomaalidu u sinan tahay waa garta maxaa ku caddaynaysaa in qaska ay qayb ka yihiin dad ka soo jeeda puntland dee dad waaweyn oo caan ahoo la yaqaan sida atam iyo sida ilinka loola jiray fuaad shongole iyo dhammaan waxay ka soo jeedeen dadka halkaa ku abtirsada
waa garta marka ma isleedahay xilligan ammaanka deegaanadaas waa uu noqonayaa mid sii sugnaada maadaama go'aano ay soo saareen maamulka puntland deegaano ka mida laga soo saaray amniga lagu xakameynayo qaabkaas wax way ku hagaagaan ma isleedahay xildhibaan ma u arkayo bal waxay go'aanadaas ay soo saareen ay keeni doonaan kala fogaansho dhex mara mujtamaca soomaalida waayo waxay keeni doontaa in ayagana gobollada koonfureed loogala dhaqmo sidii halkaa ugala dhaqmeen waana si aan waafaqsanayn dastuurka iyo nidaamka federaalka ah iyo shuruucda dalka u yaal midna aan waafaqsanayn waayo dadkaas qofka soomaaliga ah ee jinsiyadda soomaaliga ah xambaarsan wuxuu xaq u leeyahay inuu gobolkuu doono tegi karo gobolkuu doonana ku noolaan karo ee ka ganacsan karo oo ka shaqaysan karo wax allaale wixii taa culays ku ihina waxay noqonayaan kutumasho lagu tuntay dastuurkii ay madaxda puntland sheegan jirtay inay yihiin ilaaliyaasheeda koowaad iyagu ay yihiin sidaasoo kale waxay ka hor imaanaysaa macnaha oo arrintaasi ay si buuxda uga hor imaanaysaa sheegashadii puntland ay sheegan jirtay in ay yihiin dad soomaalinimadu ay ka go'an tahay soomaalinimadu ay ku weyn tahay taa iyada ahna oo ay ku faani jireenna waa ay beenoobaysaa maadaama ay kala qaadeen mujtamacii soomaalida waa garta bal ka warran marka markaad fiirisay akhrisay aada xog badan ka raadisay qaabka dadkaas go'aamada loo siiya deegaanadaas jooga ee ka soo jeeda gobollada koonfureed ee soomaaliya maxaa kala socota
go'aamadaas iyaga ah oo lasoo saaray waxaa ka mid ahaa in ay guddi samaystaan waxaa ka mid ahaa in ay guddigaasi mar kasta weliba sida uu ugu dhawaaqay saacad saacad inay ribood keenaan inay ciddii ku soo kororto oo cusub ay soo sheegaan taa iyada ah marka waxay noqotay mujtamacii halkii uu shaqadiisa ka qabsan lahaa shacabka ahaa in ay noqdaan nabad sugid iyaga in loo bedelay aan mushaar lahayn marka taa waxaan odhan lahaa waxaa ka saxnayd inay dad iyaga ka mida shaqaalaystaan dad iyaga ka mida inay shaqaalaystaan oo ay u adeegsadaan hawshaa iyada ah taasaa ka habboonaan lahayd meesha bulshadii oo dhan la yidhi askar waxaad tihiin ku shaqaynaysa lacag la'aan
waa garta dhinaca kale sidee u aragtaa in heshiiskii puntland iyo dowladda federaalka ay ku gaareen magaalada garawe ee puntland ay ku ogolaatay hanaanka wax ku qaybsiga afar dhibic shan heshiiska isagaa waxaan u arkaa heshiis aan qiimo weyn ku fadhin heshiis aan ka duwanayn heshiisyadii horeo la geli jiro oo idhaafida ahaa yacni caqabadda markaas taagan in looga gudbo keliya in looga jeeda ayaa muuqata midda kale waa heshiis ka soo horjeeda oo ka hor imaanaya ama ku tumanaya shuruucda nidaamka federaalka uu ku shaqeeyo waayo nidaamka federaalka sida laguyacni loo yaqaanba dowlad goboleedyadu ma geli karaan heshiisyo caalami ah iyagoon u maraynin dowladda dhexe ma geli karaan sharci ahaan iyo nidaam ahaan haddii ay taasi iyaga u furnaato loo ogolaadana de waa kutumasho gobolada kaleo dhanna wax u furan ay noqonaysa wax iyaga u gaara ma noqon doonaa waa garta xildhibaan waxaad moodaa heshiiskani inuu heshiisyadii hore ka duwanaa oo ka adkaa markhaatiyaal badan ayaa joogay rag culus oo siyaasadda soomaaliya gacanta kula jira ayaa damaanad qaadyo ka ahaa misleedahay qaabkii loo galay waa u fulayaa oo puntland danaheed ayay ka dhex aragtay
puntland wayba ka dhex aragta danaheeda laakiin yani cid kasta oo markhaati ka ah iyo siyaasiyiin kasta oo joogta iyo dowlado kasta oo damaanad qaada mar haddii wuxuu aysan sharci ku dhisnayn oo ay sharci darre yihiin hadduu fulo waa khasaaro yani u soo kordhaysa ummadda soomaaliyeed weeye hadduu fulo boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna waxay u badan tahay inaysan waxba ka fulinin waa garta dhaliilaha ugu badan aad isleedahay way ka imaan karaan maxaa ka mid a dhaliilaha ugu badan oo ka imaan kara ugu horeyn yani puntland oo xuquuq gaar ah la siiyey ayaa meesha ka muuqata aan gobolada kale la siin waa dhaliil kow halkaa ka imaanaysa waxaa ka horaysa oo weliba dhaliisha koowaad ah inuu nidaamkii federaalku habku u shaqayn lahaa oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay u wada shaqayn lahaayeen inuu yahay mid wax u dhibaya taas walow ay eedeeda iska leedahay dowladda dhexe oo ilaa iyo hadda sharcigii ay ku wada shaqayn lahaayeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aan ilaa hadda soo saarin taasaa dhibaatada mas-uulka ahayd baan leeh